magaalada kuaalaambul ee caasimadda dalka maleesiya ayaa maalintii saddexaad waxaa ka socda shir madaxeed ay leeyihiin dalal dhowr oo muslimiin ah kaasoo ay kaga hadlayaan qaar ka mida mushkiladaha ugu adadag ee haysta dunida muslimka dalalkan dhowrka ah oo sacuudigu ku jiro ayaa ama dalal dhowr aan idhaahda dhegaystayaal oo sacuudigu ku jiro ayaan ka qayb gelin shirka waxaana sacuudigu sheegay in shirkaasi uu qaadacay in uu baalmaray amaba qaaday in baalmaray ururka islaamka iskaashiga islaamka ee o i c iiraan turkiga iyo qatar iyo weliba saddexduba ay sayaan sacuudiga ayaa iyagu ka qayb galaya shirkan wariyahayaga maxamed cabdi xasan ayaa haddaba shirkan ka waraystay cabdifataax maxamed muuse oo ka faallooda arrimaha asia islamarkaana wax ku barta caasimadda dalka maleesiya kualambul bismillahi raxim waa maadsantahay sandheere walaal iyo barnaamij barnaamijkan waxay ahayd ahdaaftiisu ama hadalka guud oo la doonayay inuu maaragtay taabto ama kafarkareeyo waxay ahayd in lagaga doodo dhibaatooyinka baaxadda leh ee maanta haysta dunida muslimka oo ay kamid tahay muslimiin fara badan oo caalamka baakihiisa ku nool oo dhibaatooyin xoog leh ay maaragtay ku haystaan oo ay kamid tahay kuwa china tan hadda india kasoo cosbooraatay iyo tii hore oo myanmar ka taagneyd iyo barnaamijkan hadda ay leeyihiin islamophobiyada ama nacaybka dhanka islaamka iyo in wadamada islaamku ay midoodaan iyadoo maaragtay meel la iska dhigayo dhibaatooyinka ayaga dhexdooda udhexeeya sidoo kale qodobada la rabay inuu ka hadlo oo xooga saaro shirkani wuxuu ahaa in awood dheeraada la siiyo sidii dhibaatooyinka ay kamid tahay qaxootiga iyo barkaca wadamada islaamka qaarkood ku habsaday dagaaladana ay aafeeyeen waxa la isaga weydiin lahaa oo ay unoqon lahaayeen wax xalkooda ay gaaraan dunida muslimiinta taas baa ugu weyna qodobadaasaa ugu waaweynaa iyo muwaafaqaad guud oo dunida islaamka ay ka yeelato dhibaatooyinka dhinaca siyaasadda ah oo dhankan reer galbeedka oo kale marka laga eego iyo dhanka kale maaragtay marka la eego tan islaamka dhexdiisa udhexaysa oo dunida wadamo badan oo islaam oo kamid ihi maanta dhexdooda xorgufo siyaasadeed iyo kalaasha uu ka dhex taagan yahay waan gartay shirka wadamada qaar oo magac ku leh islaamka dhexdiisa ayaa qaadacay haddaad nooga warantay arrintaa run-aantii shirkani shir wuxuu ahaa islaami ah oo dunida islaamka loo iclaamiyey inay kasoo qayb galaan waxaa taladeeda laakiin sabab weyn ku lahaa iyo qabanqaabadeeda ra-isul wasaaraha wada wasaaraha wadankani malaysia mudane muxatir moxamed sidoo kale waxaa qaybiina ku lahaa ordugan madaxweynaha wadanka turkiga inta badan madaxda madaxda u badnayd oo wadamada maaragtay ka qayb gasho waxaa kamid ahaa mada madaxweynaha wadanka iran madaxweynaha turkiga madaxweynaha maaragtay indonesia ra-isul wasaaraha malaysia inta kale ee wadamada kale islaamkana waxaa ka joogay representatives ama maaragtay wakiilo ay dalada soo dirsadeen soomaaliya ku dheedo qeybbay ka ahayd oo shirka waa joogto waxaana ku masalayay safiirka soomaalida ufadhiya wadankani malaysia ee maaragtay mudane bardadi marka barnaamijka wuxuu ahaa run-aantii wadamada qaar oo sacuudigu uu leeyahay ay ka biyafiideen inta badan maadaama ururka islaamka wadamada ku bahaysan ururka islaamku uu fadhigoodu yahay wadanka sacuudiga magaalada jidda sacuudigu waxaa moodaa inuu u arkay in siyaasadii isagu uu doonayay inuu islaamka inta badan maaragtay ku hogaamiyo oo uu liaderka ama maaragtay hogaaminka dhinaca dunida islaamka uu iska dhigo inuu u arkay inay dhinaca maaragtay turkiga iyo malaysia iyo maaragtay wadamadan kale oo amoodo qadarna ay kamid tahay oo xurguf siyaasadeed ay ka dhexeeyaan uu arkay in laga yara farmularsanayo taasi waxay sababtay in sacuudigu uu maaragtay ku adkayso inaanu heer sare kaga soo qaybgalin oo boqorka wadanka oo la filayo inuu yimaado uu maaragtay ka cudur daartay waxaa ina la sheegayaa oo taa barbar socota in ra-isul wasaaraha wadanka bakistan oo qeyb shirkan ka ahaa qudhiisu sacuudigu uu ku cadaadiyey inaanu maaragtay shirkan imaan ee uu ka dhaafsado taasi dood bay marka ka dhalisay wadamada maaragtay wadamadii kasoo qaybgelayay shirka iyo raggii soo qabanqaadiyey ama madaxa soo qabanqaadisay oo ra-isul wasaaraha wadankaani maaragtay uu kamid ahaa mudane mahatir laakiin muhiimadii iyo ahdaaftii shirka loo yimi iyo ka qaybgalka in la muusiyo cawaaqibka maaragtay ka iman kara ama dhibaatooyinka haysta dadweynaha islaamka ama wadamada islaamka oo kale maaragtay wa wa wa wa ay hawsha wa waa la bilaabay laakiin siaa sheegtay xurguftaas waa ay jirtay sacuudigaana inta badan maaragtay qaybka ah waan gartay waxaa waxyaabi laga hadlay ka mid ahaa in la sameeyo wada shaqayn soke oo ku saabsan dhinaca isla ganacsiga dhinaca horumarinta technologyga si dowladaha islaamku ayna mar walba u hoos joogin dowladaha kale ee xooga waaweyna dunida oo haddii ay baahi islaamka dhexdiisa ka timaado ay iyagu isu gurmin karaan run-aantii waa runta walaal sandheere waxaana xaqiiqa in filimka ama hadafka guud oo uu kuwanaa shirkeena ay ahayd in maaragtay la kobciyo dhaqaalaha dhinaca maaragtay maaliyadda technolojiyada iyo kufilinaanshaha wadamada islaamka dhexdooda ah oo taasi ay sababto ama ay keliso in haddiiba qalalaasi ama dhibaato ay ka dhacdo wadan muslima aanay noqon dadyowga islaamka ahay sida hadda dhacdayba inay u cararaan wadamo aan islaam ahayn oo maaragtay halkaa dhibaato kasoo gaadho ra-isul wasaaraha wadanka malaysia oo fikradda ragga aada wax uga soo qabanqaaday shirkaan ahaa waxyaalaha u ku doodaya waxaa kamid ahayd in wadamo islaam ah oo dhaqaalahoodii kubaxsan yahay horumarsan dhinaca technolojiyadda maaliyadda iyo dhaqaalahoodina uu isku xiran yahay loo baahan yahay in la helo si looga kaaftoomo dhibaatooyinka ay kamid tahay in dalalka islaamku ay u kala ordaan ama ay ku tiirsadaan wadamada maaragtay maanta dunida hogaamiya oo maraykanka iyo kuwa kale reer galbeedku ay kamid yihiin taasi waxa ay dhashay in xoogga la saaro midnimada dhinaca ummadda islaam umadweynaha islaamka dhinaca dhaqaalaha oo wax weyn la iska weydiiyo iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira maaragtay caalamul islaam maanta in maaragtay xoogga la saaro si looga soo maaragtay looga soo qabo waagaaga dhegaystayaal kaasi waxau ahaa cabdifataax maxamed muuse oo ka faallooda arrimaha eesiya islamarkaana isagoo ku sugan waddankaasi maleesiya u warramaya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a